Bannaanbax roob doon ayaa salaada Jimcaha kadib lagu qabtay masjidka Nasrudiin ee degmada Guriceel waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada culumaaddiin bulshada qaybaheeda kala duwan iyo marti sharaf kale qaar ka mid culummada iyo bulshada degmada ayaa ka waramaya bannaanbaxan ay ku dalbanayeen roobka bahaahinka rabbigow naxariistooda nagu waraabi ilaahu inta wax magaratada oon dembiga lahayn oo saqiirada ilaahu falligooda nagu waraabi ilaahu nabiga suuban sala allahu calayhi wa ilaahu jacaylkiisa nagu waraabi ilaahu karaamadaada nagu waraabi ilaahu ikraamkaaga nagu waraabi ilaahu weynankaaga nagu waraabi ilaahu qawidaada nagu waraabi ilaahu addoonnimadanada nagu waraabi ilaahu naga aqbal ilaahu naga ajiib ilaahu madar khayr qabanna sii ilaahu madar khayr qabanna sii ilaahu mid barakaysanna sii ilaahu mid muslim gaalo kala gaaro muslimku uu khayr badan yahay ilaahuna sii ilaahuna sii
ilaahay ducada naga aqbal ilaahay faatixada naga aqbal ilaahay qirada dhan naga aqbal ilaahayow ducada naga aqbal ilaahayow na soo waraabi ilaahayow na soo waraabi ilaahayow na soo waraabi ilaahayow ha noo caroonin ilaahu camalkeenna ha noo tala saaranin ilaahu camalkeenna ha noo tala saaranin ilaahay kulaylka naga reeb ilaahayow qabow noo dhaafi ilaahayow jiilaalka naga reeb ilaahayow madar noo dhaafi ilaahayow jahliga naga reeb ilaahayow cilmi noo dhaafi ilaahayow dalaalka naga reeb ilaahayow hanuun noo dhaafi ilaahayow na aqbal ilaahayow na toosi ilaahayow na toosi ilaahu shareecada nagu toosi ilaahayow shareecada nagu toosi ilaahu shayddaanka naga reeb ilaahu shayddaanka naga reeb ilaahayow nafta naga reeb ilaahu naf iyo shayddaan naga reeb ilaahayow na aqbal ilaahayow madarna sii ilaahayow madarna sii ilaahu xiqdiga iyo xasadnimada naga reeb ilaahayow qalbigeenna hagaaji ilaahu qaalibkeenna hagaaji ilaahu qaalabkeenna hagaaji ilaahu qalbigeenna hagaaji ilaahayow qabriga noo hagaaji ilaahu qiyaamada noo hagaaji roobka guga ayaan weli ka di'in guud ahaan geyiga soomaalida